arrin waa aada umahadsan tahay magaalada muqdisho farxeyda waxay ugu ku badan yihiin ama ugu soo bateen waxaa waaye dhowr sababaa dabcan jirta sababta koowaad ciidamada jooga kontaroolada waa dadaalaan laakiin habraac ay ku shaqeeyaan ma jiro qalab ay haystaan oo maaragtay wax ku hubyi karaanna ma jiraan marka waxa ay samayn karaan waxaa waaye un bis inay intaa qofka joojiyaan weydiiyaan maaragtay hubin marka laakiin hubintaasu waa un hubin aanan ahaynin mid aada wax loogu hubin karo marka insaa la weydiiya xaggay u socotaa qaar ma haysataa laakiin qalab ay ku hubi karaan ma haystaan habraaco ay ku shaqeeyaan oo a e b e c lena ma jiro taas waa mid tan labaad waxaa waaye oo aan is leeyahay dowladdu waxay iclaamisay dagaal inay ku qaadayso shabaab dagaalkaas waa ka duwan yahay dagaaladii hore sida madaxweynuhu uu sheegay waa dagaal dagaal taabanayo dhaqaalaha al-shabaab waa dagaal taabanayo fikirka iyo ideolojiyadda al-shabaab waa dagaal taabanayo dagaal fool ka fool ah marka taasna waxay keenaysaa inay al-shabaab ayaga laftooda ay bedelaan qaababka iyo sida ay u howlgalaan marka waad og tahay dowladda dagaal toos ah ayay ku dhawaaqday barnaamijka madaxweynuhu uu sheegay oo ahaa saddex tiir in dhaqaal ahaan iyo edarjeed ahaan iyo fikir ahaan lagula dagaalamo iyo si toos ah meela ay haystaan marka taas ayaa u waaweyn waxa ay keenay in ay magaalada muqdisho si fiican maaragta ama si xoog leh ay usoo weeraraan marka dabcan dabcan gobolada dagaalka ka socon waa lamid oo meelo badan dagaal uga socdaa
waayahay eedo ayaa dadka qaar soo jeedinayaan oo waxay leeyihiin saraakiil amniga ku jirta ayaa fududaynaysa baabuurtu inay kasoo gudubto baraha kontaroolada eedeyn cusub ma aha muddo ayay soo jiitamaysay laakiin maxaa ka jira adigu waad kusoo jirtay sirdoonka
anunu eedaha horta oo loo jeedinayo eedaha ammaanka wakti dheer ayaa la jeedinaya runtaa waaye laakiin haddana ilaa hadda eedahaasu looma helin wax cad oo leh matalan one two three sani sana wax u jiraan farku fiiqidna wax laguma xugmi kara hase yeeshee iyadan waxaa dhinac kaleeta run ah habraaca qofka marka hay-adda lagu soo biirinayo ama qofka markuu sargaal naqanayo ama howlo amni oo xasaasi ah loo dhiibayo ma jiro habraac hubaneed ama tixraac maaragtay aada loo hubiyo sidoo kaleeto waxaana jirin sharci u degsan oo leh maaragtay wuxuu ka bilaabanaya qofka intaas waa inuu shaqeeyaa oo ama aqoon khibradna laguma xiro aqoon caadina laguma xiro shaqo khibradna laguma xiro marka marka qaarkood qofka waxaa lagu soo xulaa sieshigiisa oo ama qof siyaasi ah oo keeno ama siyaabo kaleeto marka qayb waa ka noqon kartaa inuu jilacsan yahay habraaca qofka sargaalka looga dhigo ama habraaca qofka uu shaqada kusoo galo runtii waddankaana saad og tahay sharciyadiisa waddanku ku shaqeeyo waxaa la tix raacaa sharciyadii hore marka waddankuna weli sharciga la dagaalanka argixisada lama ansixinin hay-adihii muhiimka ahaa sida hay-adda nabsugid oo kaleetana weli baarlamaanku ma ansixinin marka sharciyadii hore maaragtay ayaa lagu shaqeeyaa marka waa suurtagal cadowguna markaas waa isku dayi karayaa inuu ku sameeyo maaragta xogtaraar ama dhexjiir oo maaragtay hay-adaha laftooda ammaanka oo soo dhex galo marka waxay u baahan tahay in arrintaasi maaragtay dowladda ama mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka aada uga taxdiraan
su-aasha kalean ku weydiinaya waxa weeyaan magaalada muqdisho adiga maxay kula tahay naqshadda lagu sugi karo amnigeeda laguna difaaci karo magaalada muqdisho amniga sida lagu difaaci karo waxay la tahay wax badan ayaa loo baahan yahay in aragtida amniga magaalada muqdisho lagu sugo wax badan laga bedelo oo dib layskugu laabto tusaale xarumaha oo adeega bixiya ee dowladdu ay shacabka uga adeegto sida ay u disayngaraysan yihiin ama goobaha ay ku yaaliin ayaa u baahan in aad iyo aad maaragtay looga fikiro marka tusaale wasaaradaha ugu muhiimsan dowladda waxay ku yaaliin dhinaca maaragtay waddooyinka muhiimka ah ee halbowlaha u ah ama waddo dhinaceeda marka waxaa adkaan kartaa ama adag in aada loo sugo ammaankooda tusaale ahaan hadda wasaaradda hadda la qarxiyey wasaaradaha kaleeto ee maaragtay lamidka ah marka waddamada hadda ay ka jiraan falalka argagixiso oo sida waddanka ciraaq oo kaleeto xarumada wasaaradaha hay-adaha kaleeto ee muhiimka ah hal meel ayaa la iskugu geeyey marka dabcan dowladdeena hadda uma suurtagelayso ama suurtagal maaha xilligan laakiin mustaqbalka fog waa in laga fikiraa hay-adaha muhiimka ah iyo xarumaha muhiimka ah ama wasaarad ha noqoto ama hay-ada kale ha noqdaane in laga fikira waaye halka ay location ahaan ama meeshay ku aalayaan sidoo kaleeto waxaa muhiim ah magaaladan desaynkeeda in oo qaabka guri number ma laha sidoo kaleeto waxaanan jirin maxaa la yidhaahdaa aanan shaqaynin barnaamijkii darisaynta waxaana sidoo kaleeto aanan shaqaynin oo loo baahan yahay in lagu shaqeeyo isku xirka hay-adaha sida c i d oo kaleeto immigrationka oo kaleeto meeshan maaragtay dad dhigista oo laga qaato warqadaha dalashada immigrationka hay-adda nabasugidda qaybteeda baarista databaseka databasekeeda iskuma xirna marka intaan ogahay marka sidoo kaleeto qofka lisinka qaadanayo marka dabcan baabuurka qarxaya wuxuu kasoo degay maxaa la yidhahdaa dekeda wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha dabcan canshuurtay lesin qofka wadaayo wuxuu kasoo qaatay hay-adaha ku shaqada leh marka wuxuu leeyahay motorkiisa number sidaal number marka waxaa loo baahan yahay marka adeega noocaas oo kaleeto dhan oo isku jira qofka banki furanayo alraa marka qofka xogta muwaadinka meela iskugu timaado oo qofka haddii uu dhaqaaq samaynayo ama fal dambiga sameeya sahli karta si fudud loo ogaado xogtiisa sidaasoo kaleeto hay-adaha oo isgaarsiinta iyo bangiyada oo kaleetana waxa waaye ayagana inkastoo madaxweynuhu dhowr mar ku dhawaaqay in shabaab maaliyad ahaan loola diriraayo ideolojiyad ahaana loola diriraayo oo madaxweynuhuna uu ballan qaaday in arrintaas maaragtay go-aano waaweyn kasoo socdaan waxa ay la tahay magaalada muqdisho amnigeeda haddii la rabo in waxyaalaha qaar aad iyo aad looga fikiro waxaa kamid a tan hadda aan sheegayay oo ah hay-ad weliba sida ay u shaqaynayso waxaa moodaa inay ka madaxa banaanta tan kale marka inaan intaan awood aan haysano aruursano xogahiina iyo meelaha iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha ammaanka iyo kuwa kaleeto isku xirmaan waa waxa ugu muhiimsan ay la tahay oo ka maqan arrintan su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinayo haddaad qodobayso maxaa talooyinah ood u soo jeedinaysaa laamaha amniga xilligan waxaan usoo jeedinayaa horta in la helo xarun guud oo dabcan hay-ada ammaanka waa cusub yihiin oo isbedelaha ka dhacay dabcan waad og tahay taliyihii gobolka banaadir taliyihii booliiska gobolka banaadir inuu dhinta allah naxariisto sidoo kaleeto waxaa dhaawacmay taliyihii noosugida gobolka banaadir dabcan agaasimihii guud hay-adda waatii hadda dhow la magacaabay isagana oo ilaa uun maamulkan cusub marka horta la qabsi iyo shaqadii fahamkeeda ayay u baahan yihiin dabcan taliyihii nisa gobolka banaadir oo kusoo noqday shaqada taliyihii booliiskana waa la magacaabay isagana taliya cusub marka waxay la tahay waxay u baahan yihiin wakti oo ay horta isla qabsadaan oo ay shaqada ay fahmaan waxaan soo jeedin lahaa kow in madaxdu qaranku sameeyaan xarun guud oo dhammaan xogaha maaragtay amniga quseeya kusoo dhacaan waxaan kaloo soo jeedin lahaa xaruntaasi inay noqoto xarun oo dagaaladan intay socdaan la ballaariyo oo wasaaradaha ay quseyso sida wasiirka wasaaradda gaashaandhiga caafimaadka awqaafta arrimaha diinta amniga arrimaha gudaha maxaa la yidhahdaa booliiska militariga nisa kulli ay kasoo qayb galaan dabcan xaruntaasna ay noqota xarun oo weyn oo madaxweynaha ama ra-isul wasaaraha maaragtay qofkii markaas jooga oo shir guddoomiyo kadibna halkaas lagu kala qaato waxyaalihii awmarka ahaa dagaalkan hadda ka socda gobolada maaragtay dhexe ama guud ahaan madaxweynuhu ku dhawaaqay ee looga soo horjeedo shabaab sidoo kaleeta waxaan ku talin lahaa in bulshadu gobolka banaadir ama maaragtay maamulka gobolka banaadir iyo madaxda qarankaba abaabulka bulshada in aada loo abaabulo hadda waxaa la soo gaaray xilli dadku ay fahmeen dhibka iyo khatarta ama in fahmeen in lala dagaali karo lagu dhiiri karo qof weliba u hadli karo marka waxyaalaan ku talilaan waxaa ka mid ah in bulshana si fiican loo abaabulo xaruntaas ay noqota xarun dhexe oo xawuhu ku soo dhacaan kadibna amarka meeshaas uu ka baxo sidaasoo kaleetana saaxiibada maaragtay soomaaliya ka taageera arrimahan la dagaalanka argaxisadan ayaguna ay qeyb ka noqdaan markaas ay noqoto halkaas hal goob oo laga informationkuna kusoo wada dhaco lagana jawaabo wixii deg deg ah wixii qorshe ah ama istaraatiijiyad ahna go-aamadeeda halkaas ay kasoo baxaan marka sidaasna waan ku tali lahaa